aafata aawashe kulankaas wuxuu ka dhacay magaalada madheera wuxuu soo bilowday shala maalinta waa maalintii labaad weeye mar koowaad waxaa soo qaban qaadisay hay-adda b d g waxaana lagu salaynayaa baahi jirtay oo ah xagga amniga xuduudaha maadaama ay amni darro badan ka jirtay deegaanka madheera ama saddexaadka madheera siaad og tahay madheera waxay xuduud la leedahay bale xaawo oo soomaali ah suufta oo dhanka kenya ah wax wada shaqeyn oo ka dhexeeyey maamulada ma jirin sidaa darteed shacabkii dhib badan bay ku qabeen oo dee qofkii laga shakiyaba un dee mid la iska xarixiyo mid la dilo marka dhibaatooyinkaas awgeed markaan ogaanay baan waxaan go-aansanay inaan maamulada isku xirno oo ay bal ka wada hadlaan dhibaatooyinka ka jira xuduuda ah shaluu soo bilowday hadduu alla idin wuxuu soo gabagaboobayaa afarta galabnimo ay maanta hadduu ilah yihahdo insha allah ilaa iyo hadda waxyaabaha la isku soo qaaday marka maxaa kamid a ee ku saabsan walaaca ka taagan dhinaca xuduudda saddexagalka ah kolley tabashooyin badan baa jiray oo dhanka maamulada ah maadaama dad badan oo dhinacyadan sida etoobiya iyo iyo soomaaliya wax badanaya badanaa waxay lahayn kenya xoogayaa farta lagu wada godayo oo wada shaqeyntooda aada u liidato shacab badan oo dhinacyadaas kimid weliba dhanka soomaaliya oo inta la qabtay meel lagu sheegay aysan jirin wax iskaashi uusan ka dhexaynin marka waxyaalaha waxay u badnaayeen un caqabadaha jiro baa laga wada hadlayay waxa kale oo haddana laga hadlayo waxa weye bal sidii loo gudbi lahaa caqabadahaas iyo sidii loo wada shaqeyn lahaa si waad garanaysaa dee soomaalida waxay ku mahadaan laba laba maroodi meeshay ku dagaalamaan caws oo ku baabaa marka shacabkia meesha ku rafaaday wada shaqeyn la-aanta ka jirta ka dhex jirta maamulada awgeed shacabkaas waa kuwa ma kuwa reer mandheera mise guud ahaan shacabka degan xuduudda casha sidaa la socota madheera iyo baleda xaawo iyo sufta waxaa wada degan saddexaalkan dad soomaali ah oo haba yaraatay waxba aan ku kala duwanayn xagga dhaqanka xagga nolosha waa dad reemiya ah reer guraa marka xuduudan la sameeyeyna macnaha wax haba yaraate oo kala celin kara ma ahan waa dad waxyaaba badan iskaga tirsan marka ba sidii dhaqdhaqaaqoodaas iyo waxyaabahaas aan la jari karin ay usii socon lahaayeen arrimaha amniga iyo waxyaalaha dhibaatada xuduudda ka jirana loo xakameyn lahaa unbay waxyaalaha muhiimadda ay meesha lagala hadlaya mas-uuliyiinta markaa saddexda dhinac ka socotay ee kasoo qayb gashay kuwa maad ka carabaabi kartaa
waxaa kamid ahaa county commissionka madera oo ah macnaha d c da camal wuxuu matalaa d c da dhigiisa oo baled xaawo ah asna oo la yihahdo yuusuf maxamed cabdiqaadir iyo sidoo kale maamulka degmada suufka uu hogaaminayo gudoomiyahooda ayagana saddexda way dhinacaba way joogen meesha iskugu yimaada waxaa kale oo meesha joogay ururo badan oo ka socda bulshooyin kala duwan sida hay-adaha marka waa waa loo dhamaaba waan ku dhihi karaa waxaad ii sheegtay marka aadan kulanka inuu shalay soo bilowday maanta afarta galabnimona la rajeynayo inuu soo gabagaboobo marka bal waxaad ka warantaa waxyaabaha ay rabaan saddexdaasi maamul ama saddexdaasi degmo mas-uuliyiinta ka socda ee kolleyba kala matalaya saddexdii dal waxyaabaha ay rabaan in halkaasi ay ka dhashaan xal loogu helayo xuduudda maxaa kamid a waxaan hore u ogeyn in kenya iyadu mar horeba go-aansatay inay halkaasi gidaar ka dhisto inkastoo qayladhaan badan ay ka yeertay marka maxay rabaan ugu dambeynta inay kusoo gabagabeeyaan ama xalka uu noqdo horta kulankan wuxuu ahaa janis dhammaan dhinacyada meesha iskugu yimid bal in ay horta isu yimaadaan maadaama ayaga hore isku dalbanin oo waay sheegeen maamulka baled xaawo dhanki baled waxay sheegeen in dhowr jeer xiriir madheera la sameeyeen balse aysan wax jawaaba ka helin balse rabitaanka guud ahaan marka aan kusoo koobo waxa weeye inay dadkii ayaga waa ifsahmaan oo hadda wixii ka dambeeya isla jaan qaadaan si arrimaha xuduudaha ka jira iskaga kaashadaan xagga bulshada iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga amniga dhammaan oo bulshooyinka dhinacyada wada dhaqan ay si nabad ugu wada noolan lahaayeen dawladahan ay iskaashi xag walba ay u wada yeelan lahaayeen rabitaankooda waa intaas
dadkaad carabka ku dhufatay ee la sheegayo in dawladda kenya ay qabatay oo ilaa iyo haddaan meelna lagu sheegin nolol iyo geeri iyaga ma laga hadla kolley casha dadka de kolley baahida waa waa la sheegayay waxyaalaha caqabadaho jiro balse waxyaala waxaa jiro ay ka gaabsadeen dhammaan in si publica loo sheego waxayna kolley carabkooda dhistay inay si gooni ahaan isu arki doonaan ayna ka wada hadli doonaan wax tiraa ma lahaya amaba tira koob guud oo ku saabsan dadka la tabaya ee maqan ilaa hadda intii aan dhagaysanaynay maadaama sidaan ku sheegay ay ka wada gaabsadeen in ay carabaabaan laakiin ilaa hadda intaan meesha fadhinay waxaa dhanka baled waxaa kasoo yeertay in shan qof oo laga soo qabtay deegaanka cumar jirico oo reermiyi ah oo dhanka soomaaliya gedo ka yimid ilaa hadda meel ay cirib jaan dhigeen aan la sheegin markii u dambeysayna ay ay gacanta ku dhigeen ciidamada ammaanka kenya intaa unbaa hadda meesha laga sheegay